faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan meel kastoo aad joogteen dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhur ee raadiyo cadaada kuwooda maanta ugu dooron banaanbax looga soo horjeeda shirka dib u heshiisiinta maamulka galmudug ee lagu soo gebagabeeyey dhuusamareeb oo ka dhacay magaalada cadaado deegaano hoostaga degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose oo muddooyinkii dambe soo food saartay xaalad amni darro madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo xiray shirka dib u heshiisiinta galmudug kuna dhawaaqay in loo gudbay wejiga labaad ee dhismaha galmudug loo dhan yahay ganacsatada magaalada beledweyn oo sheegay inay socon la'dahay lacagta shilinka soomaaliga baaqna u diray shacabka magaaladaas iyo sida loo socodsiin lahaa lacagta madaxweynaha maamulka hiirshabeelle oo cabasho ka muujiya amniga waddooyinka isku xidha jawhar iyo muqdisho kuna baaqay in wax laga qabto gaadiidka dadweynaha ay u kala gooshay degmada afgooyiya muqdisho oo qiimo koror ku yimi iyo shacabka oo ka cabtay qiimaha kororka gaadiidka faahfaahimo dheeraada oo ka soo baxaya dagaal dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka hiiraan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku maqli doontiin warka duhur ee raadiyo cadaada ee isku diyaarsha goordhow dhegaysiga warka duhur dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo talaada taariikhda ay ku astaysan tahay toban iyo toddobada bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan maanta anigoo mahad nuure axmed ayaa la diyaara xasan axmed maxamed khasaare ayaa soo saaray sharmake suule ayaa farsamaynaya soo dhowaada dhegaystayaal banaanbax xoogan oo looga soo horjeeda shirka dib u heshisiinta maamulka galmudug ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ayaa maanta ka dhacay magaalada cadaado xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya
barqanabadii maanta waxaa magaalada cadaado ka dhacay banaanbaxa ay dhigeen qaar ka mid a shacabka kala duwan ee ku nool magaalada cadaado dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay dalbanayeen in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu fuliyo ballantii horey ula galay ee ahayd in cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka ee galmudug qaar ka mid a odayaasha waxgaradka magaalada cadaado oo meel fagaraha warbaahinta kula hadlay ayaa waxay sheegeen inay xoojinayaan hadalkii shalay ee odayaasha dhaqanka cadaado kaasoo ahaa in haddii aan xarunta baarlamaanka galmudug laga dhigan cadaado aysan ka qaybgeli doonin dhismaha galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya dhismihiisa ay ka bilowday magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay sidoo kale hadalkooda intaasi ku dareen in lagamarmaan ay tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay fuliso ballankii islamarkaasna maqaamka cadaado meel iska saarto sidoo kale haddii xarunta baarlamaanka galmudug ay noqon weyse cadaado aysan dhuusamare u aqoonsan doonin inay tahay xarunta rasmiga ee galmudug ilaaha afkiisa ka keenay haddii uu diido oo caalamka markaa maxkamad isla tagna uu diido tii xasan shiikhna waa laga laaban caasimad ma laha galmudug haddaa loo samaynayaa ma jirto ma dhici karto mana yeeli doono waxaan yeeli doona maahan dadka laaluushka lagu wado ee cadaada lacagta lala wareegayo lacagta dawladda ma dadka in lagu dumiyo oo laaluush lagu qaato miyaa loo keena miyaa cashuurta dadka loo keena ha naga taayeen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre burburka ay nagu hayaan dhibka ay nagu hayaan ha naga daayeen
waxaan rabnaa gogosha cadaado inay ka dhacdo xarunta baarlamaanka ka dhacdo madaxweynaha shalay waxaan la weydiistay inuu cadaada yimaado waxaanu ognahay hadda hadduu joogan inuu yimaado hadduu naga laabtayna waxaanu madaxweynaha u sheegaynaa shacabkiisi oo uu ka laabtay inaan nahay Een, taas ayaannu madaxweynaha leenahay waxaan kaloon muujinaynaa annagu markaan nahay ree cadaado waxaannu joognaa degmadayadii nin meel kale jooga oo carro kale aaday naguma matalo wararka uu sheegayo taasna waxaannu u sheegaynaa caalamka oo dhan aan u sheegaynaa annagu shirkaas wax kamaana soo xihan waa ka soo hor jeednaa waa nala ku xaqiray gogasha dhuusamareebtaal xaqiraadda ayaa ku jirta ilaa aan heshiinno galmudug ay heshiido oo qof walba ximintay leeda ay ka hesho annagu markaannu ree cadaado waxaannu rabnaa in dadka soomaaliyeed ee dhistay galmudug qof walba inay hesho maqaankeeda maqaankaygana aan ka helno wax kaloon diidannana ma jirto sidaas ayaannu caddaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa oo bannaanbaxaanu ka dhacayaa xaruntii baarlamaanka galmudug ee cadaado ee sharciga ahayd ee qoraalkeedu inuu ku qoran yahay aad hadda u jeeddaan waxaan rabnaa oo madaxda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre aan u sheegaynaa reer cadaado mucaarad ma ahan dowladdooda ma diidana galmudug in la dhisa kama soo hor jeedaan waxay rabaan xaruntii baarlamaanka ee madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xaaf ay bixiyeen baarlamaanka galmudugna uu ansaxshay madaxweyne xaafna in doorashada galmudug ka dhacda uu cilaanshay xaruntaas inay helaanay rabaan oo loo cadaalad falo cadaalad darrada laga daayo doorashada dadban la joojiyo marin habaabinta iyo iska horkeenka galmudug iyo la daayo si kastaba haatee banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada cadaad ayuu wuxuu ku soo aadayaa xili uu xalay magaalada dhuusamare caasimada galmudug lagu soo gabagabeeyey shirka dibushinta beelaha deegaanada galmudug islamarkaasna uu soo xiray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uuna sheegay in loo gudbiyo weji labaad ee dhismaha galmudug loo midaysan yahay deegaano hoostaga degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe waxaa soo food saartay xaalada amni darro cumar xaaji aadan ayaa warkaan inooga soo diray gobolka shabeellada hoose
inta badan deegaanada iyo tuulooyinka ku dhow degmada qoryooley islamarkaana ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab waxaa lagu tiriyaa deegaanada inta badan aanan ka dhicin howlgallada militari ee ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom waxaana arrintaa lagu eedeeyey maamulka degmadaasi oo la sheegay inuu ka gaabiyey dardargelinta howlgallada kabanka ah xarakada al-shabaab gaar ahaan nawaaxiga degmadaasi iyadoo maamulka degmada si ay ka gaabiyeen la dagaalanka xarakada al-shabaab ayaa taa bedelkeeda waxaa degmadaasi waxaa joogto ay ka noqdeen falal amniga lidiga ku ah islamarkaana ay geystaan dagaalamayaasha al-shabaab laba habeen ka hor waxaa degmadaasi ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa amisom oo dhinaca ah iyo dagaalamayaasha shabaab kadib markii al-shabaab weerar qorshaysan ay ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi iyadoona dadka darasa arrimaha amniga ay ku eedeeyeen maamulka degmadaasi inay u horseedeen bulshada ku dhaqan degmada dhibaatooyin kala duwan maadaama ay ka gaabiyeen la dagaalanka xarakada al-shabaab islamarkaana degmadaasi ay joogto ka noqdeen dagaallo kala duwan oo khasaarooyinka inta badan ay ka soo gaaraan dadka shacabka ah ee ku sugan degmadaas cumar abukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo xiray shirka dib u heshiisiinta galmudug kuna dhawaaqay in loo gudbay wejiga labaad ee dhismaha galmudug loo dhan yahay shaaficu shariif maxamuud ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu soo xiray shirka dib u heshiisiinta galmudug waxauna ku dhawaaqay in loo gudbay wejiga labaad ee qorshaha dhammaysatirka dhismaha maamul loo midaysan yahay oo galmudug ay yeelato madaxweynaha ayaa bogaadiyey dadaalada labada dhinac ee dowladda federaalk soomaaliya iyo heer maamul goboleed ee lagu doonayo in lagu dhiso maamul loo midaysan yahay oo galmudug ay yeelato isagoona ku ammaanay dadka reer galmudug bisaylka iyo dowlad jacaylka dib u heshiisiin bilihii lasoo dhaafay ay ku howlanaayeen caawa ayaynu halkan kusoo gebagabeynaynaa waxaa loo gudbi doonaa wejiga xiga ee dib wejiga xiga ee lagu dhisayo dhammaystirka maamul loo midaysan yahay oo galmudug ay yeelato ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu u ballan qaaday shacbiga reer galmudug in dowladda federaalk soomaaliya ay la garaba taagan tahay taageero joogto ah iyo sidii ay u xaqiijin lahayd in la dhiso maamul hiigsi fog leh kaasi oo loo dhan yahay madaxweynaha ayaa waxa uu bogaadiyey dhaqanka dhallinyarada culummada ganacsatada haweenka iyo siyaasiyiinta reer galmudug waxauna ugu baaqay dhammaantood si wada jir ah inay uga qayb qaataan dhismaha maamul galmudug ay yeelato oo loo midaysan yahay madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in had iyo jeer madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay sidii shacbiga reer galmudug ay ku heli lahaayeen maamul loo dhan yahay oo laga yegleelo galmudug islamarkaasina la isku raacsan yahay ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sheegay inay socon la'day lacagta shilinka soomaaliga baaqna u diray shacabka magaaladaasi bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkan beledweyne nooga soo diray inkastoo ganacsatada magaalada beledweyne ay dadaal badan ku bixiyeen sidii dib lagu soo celin lahaa lacagta shilinka soomaaliga islamarkaana dhowaan qaybo ka mid ah magaalada beledweyne ay ka bilaabatay haddana ayaa inta badan dadka aysan ku kalsooni qabin iyagoo cabsi ka qaba in haddii ay qaataan ay mar kale ku hantibilaan in shilin soomaali socda aan aragno micnaha waan jeclayna laakiin ma aan aragno qof shilin soomaali wata ama qof wax wax noo gada dhaha intaba maan aragno dadkan aad bay u jecel yihiin in shilin soomaali socdaan ay arkaan in maxaa la iyagoo wax ku gadanaya arkaan way jecel yihiin laakiin hubanti ma haystaan ay lacagtii kusoo qaata kusoo qaataan waxay ka dhigtaan micnaha waxay ayaga leeyihiin inta badan dadku waxay ka baqayaan in lagu gaado sidii hadda marar badanoo hore ay dhacday marka qof isku halay karta ma lahan hubanti ma haysato marka qof damaanad qaadiyo tan haddii wax ka yimaadaan anagaa damaanad qaadi anaa damaanad qaadi karo qof dhihiin ma haystaan dhowr mar way kusoo celiyeen maamulka in lacag hala qaado hala qaada ay dheheen laakiin wax ka naas ka soo naasa cadaada micnaha ma lahan inta badan dadka shilan markay maqlaan waxay kusoo dhacaysa maskaxdooda tii hore guryaha u teele marka ma hadda ma u malaynaya inay si fudud qofku ku aamini doono ku qaado doono ama qofkii shaqsiga ahaay oo guri joog ahay ama qofkii ganacsiga ahaay oo ganacsiga haystay micnaha ma ii muuqata rajo maanta lacaga ku soconi ah isleha ma ii muuqato sababto qof waliba magaalada dadka degan magaalooyinka kale dadka waxay dadka degan iyo magaalada dadka degan waxay ku kala duwan yihiin kan magaalada degan qof waliba danteeda fiirsataa danta micnaha dadka danta yar ma fiiriyaan qof waliba aniga sidee micnaha interest ku helaa oo fiiriyaa marka intii qof waliba dantiisa ay fiirsanayso micnaha ma u malaynaya in lacagta si fudud ku socoto ma u malaynaya run ahaantii markaan ka hadlo ee maaragtay lacagaha kaashka ah ee magaalada beledweyne dhowr mar lasoo hadal qaaday inay socoto ama maaragtay inay maaragtay lacagtii la hirgeliyey socodkeeda run ahaantii anaga ganacsatada gobolka hiiraan ayaan ka mid nahay welina ma aanan arkin lacag socoto ama maaragtay la qaadanayo run ahaantii maaragtay taasoo maaragtay caqabadaasoo maaragtay aniga horta waan qaadan lahayn qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sheegay in lacagta shilinka soomaaliga aysan kalsooni ku qabin shacabka magaalada beledweyne taasna ay keentay in ay soco weyso lacagta shilinka soomaaliga haddii aan ragna lacag markaas lagu kalsoon yahay damaanad leh sida mataqaanaa ee caalamka looga shaqaysto waxaa waye lacagta haddii damaanad leedahay ama mataqaanaa lacag oo ay tahay lacag laisku raacsan yahay waan qaadan karnaa laakiin gobolka hiiraan markaan ka hadlo haddana maaragtay lacag lagu kalsoon yahay oo mataqaanaa ee caasimadii ku xiran haddii aan aragno waan qaadanaynaa maasha allah laakiin maba aragnaba hadda gobol mataqaana dad badanaa ka hadlo sheegaya inay mataqana lacag magaalada ay ka socoto anigana ganacsatadii aan nahay welina wax ma aanan arkin marka runaantii laakiin aadaa loogu baahi qabaa micnaha inay lacagtii soo laabato waa baahideeda aadan u qabnaa oo maaragtay waxaa jira dad badan oo maaragtay iska danyar ah oo ku tiirsanaya lacagahaas yararka ah ay ku tiirsanaa jiro wixii hooya- hooyadii looska gadaysay hooyadii mataqana sisinta gadaysay ee maaragtay waxaasoo dhan qadka way ka wada baxeen ummadda reer hiiraan waxay diyaar u tahay marka lacagta shilin soomaaliga haddii damaanad ay helaan ama mataqaana qof maaragtay markaas ay lacagtooda haddii mar labaad la dhaco ay u daba fariistaan hadday arkaan waxaan ka mid ahaa ganacsatada gobolka hiiraan gaar ahaan suuqa yobsan carwoolayda dharka marka waxaana soo gaartay maalmahan in la dhaha lacagtii shan soomaaliya soo laabatay annaga ka ganacsata ahaan waa soo dhaweynaynaa balse laakiin wax haba yaraatay oo lacag oo shaqaysa meesha ma arag dadka reer beledweyne micnaha joogga hadda waxay la qabsadeen e v z-ga balse waxay ka jeclaan lahay in lacagtii shil soomaaliga oo lacagtooda ahayd inay socoto dhowr mar ayaa lacagtaas ayaa ku dhacday dadaa ku fashilmay lacago badan ayaa guryaha u taallo shaksi ahaan haba yaraatee lacagtaas meel wax looga iibsanaya ma arag laakiin dadka way jecel yihiin halmigooda inay soo celiyaan lacagtaas laakiin hadda wax haba yaraatee laabasho noo muuqato annaga dadka shacabka reer hiiraanna way jecel yihiin had iyo jeer in lacagtii ay ka socoto gobolka gobolka hiiraan laakiin inta la tuuraayo sintiga iyo sintiyaashan dhibicdii waxaa inta la tuuraayo haba yaraatee lacagta ma shaqaynayso ilaa ilaa laga helo si lacag xadidan oo shirkadaha ay ku wada heshiiyaan iyo ganacsatada iyo maamulka oo nusdoor lagu beesgareeyo waxay ahayd e v c-ga way ila tahay aniga ka fikrad ahaanteeda in lacag madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa cabasho ka muujiyay amniga wadooyinka isku xidha magaalooyinka jowhar iyo muqdisho kuna baaqay in wax laga qabto madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadla filan amni darro muddooyinkii dambe kusoo kordhay deegaanada maamulkaasi hiirshabeelle kuwaasoo u badan jidgalyo loo galo madaxda ugu sarraysa maamulkaasi oo ku kala safraya deegaanada oo ka arrimaya maamulkaasi waxa uu fariin u diray madaxda ugu sarraysa dowladda islamarkaana sheegay in la iska kaashado cadowga si ay waddanka uga dhacda nabad islamarkaana waxa uu sheegay in howlgallada ka socda gobolka shabeellada hoose ay saameyn ku yeesheen shabeellada dhexe islamarkaana dadka halkaasi ka soo barakaca ay imaanayaan deegaanada uu ka tirsha maamulkiisa taasna ay culays weyn ka soo food saartay waxa aan ka hadlayno o dhan waxba lagama qaban karo haddaanan amniga wax laga qaban annaga hirshabeelle haddaan nahay culays amni oo aan wax badan qarsannay oo aan wax badan qarsannay oo aan la tacaalnay oo aan la tacaalnay ayaana fuula hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarso karin howlgallada ka socda shabeellada hoose waa dad soomaaliyeed waa dad walaalaheena in cadowga laga dulqaado raalliyaan ka nahay laakiin cadowgii shabeellada hoose lama layn waddanka kama bixin annagoo noo soo guuray halkaanuu nala joogaa waad ka warqabtaan dhacdooyinka ugu dambeeyey oo ka dhacay balcad waad ka warqabtaan dhacdooyinkii ka sii horreeyey waxaan ugu baaqaynaa dhammaan intii arrintaas saamayn ku leh laga soo bilaabo dowladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqayno sidii amniga wax looga qaban lahay marka arrinta koowaad oo saldhigga u ah oo dowrka dowladda laga rabo waa amniga inay sugto arrinta labaad oo dowladda laga rabo ha ahaato federaal ama ha ahaato dowlad goboleed waa inay wax ka qabato kaabayaasha dhaqaalaha waa inay jidadka wax ka qabato waa inay kanaalada wax ka qabato waa inay buundooyinka wax ka qabato waa inay dekadaha wax ka qabato arrintaas ayada ah soo kabashada ee dhaqaaluhu soo soo kabanaayo waxaan u baahannahay in la dedejiyo qaybteennana aan ka qaadanno annaga waxaa nasiib aan u yeelannay si haddii loo fiiriyane nicmo kastaaoo nusqaankeeday leedahay culays kaloo dhinac kalea nagu keenay waddadii aan rajada ka qabnay in laga sameeyo jowhar iyo xamar waddadaas annaga waa nagu soo daahday aadaan u dhararnay shirkadaha qandaraaska ku qaba oo la siiyey oo muxuuhay ay u calaamadsan tahay waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsaha badanna u bilaabaan jidkaas annagu hirshabeelle haddaan nahay shirkadahaas waxaan ku soo dhoweynay kondhishan la'aan culays la'aan faa'iidada noogu badan oo ay noo qabanayaan waa in jidkaasu noo dhismo jidkaas inuu noo dhismana wax kastoo annaga xaggeennaa inaan u dhabar adeegno oo ayaan diyaar la nahay arrintaasu marka waxay tusaale u tahay baahida loo qabo in kaabayaasha dhaqaalaha oo jidadku ugu muhiimsan yihiin wax laga qabto arrinta saddexaad sida ninkii odag ahaa uu ka hadlay waa maaraynta webiga shabeelle dhowr jeerna annagoo ka hadlaaya waa maqasheen webiga shabeelle wuxuu u baahan yahay taladiisa in dib loogu noqdo wuxuu u baahan yahay in howl laga qabto wuxuu u baahan yahay waddanka aan deriska nahay gaar ahaan etoobiya in wada hadallo rasmiya lagala galo sida webiga loo maaraynayo
gaadiidka dadweynaha ee u kala goosha degmada afgooye magaalada muqdisho ayaa qiimo koror ku yimid shacabka ayaana ka cabtay qiimaha kororka gaadiidka mar kale cumar xaaji aadan ayaa warkaa nooga soo diray shabeellada hoose
dhismada istaraatiijiyadda ah iskuna xirta gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose ayaa xilligan waxaa ka soconaya dhismo ballaaran dhismaha wadadan ayaa waxaa horey xariga kaga jaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre tan iyo markii uu dah furay dhismaha wadadan ayaa waxaa meesha ka baxay guud ahaan gaadiidkii kala duwanaa ee mari jiray wadada ayna u kala goosi jireen degmooy ayna u kala goosi jireen magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo degmada afgooye waxaana xilligan gaadiidleydu ay maraan wadooyin kale oo nidaam ahaan aan wanaagsanayn waxaana ay ka dhasheen xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin qiimo koror ku yimaaday qiimihii lagu raaci jiray gaadiidka iyo sidoo kale in wakti badan dadka ay kaga lunto wadadaas inta in wakti badan ay kaga lunto wadadaasi islamarkaana gaadiidleydu mar ay ka hadleen ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dhismaha ku soconaya wadada ayna kaga mahadcelinayaan dowladda soomaaliya dadaalka ay ku bixinayso dhismaha wadada hase yeeshee ay u baahnaayeen nidaam kale oo iyadoo soconaya dhismaha wadada haddana ay ku mari karaan gaadiidka wadooyinka hadda ay maraan ayaa waxa ay sheegeen gaadiidleydu in ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin shilal iyo sidoo kale in wakti badan kaga baxo inta badan marka ay xiranto isku xirta muqdisho afgooye waxaa saameyn weyn ku yeeshaa bulshada ku dhaqan gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha hoose iyo muqdisho waa gobolada shabeellaha hoose iyo banaadir waxaana ay korortaa lagu raaca oo haatanba waxaa sare u kaca qiimaha lagu raaco gaadiidka u kala goosha muqdisho iyo degmada afgooye cumar abukarxaajaadan radio cadaado shabeellaha hoose
intaas ayaynu ku dhan yahay dhegaystayaal warkii duhurnimo aad kala socotaan raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeedha beesha magahartis warka anigoo mahad nurre axmed ayaa inla socodsiinaya maantay xasan ayaa soo saara sharmaakana ugu farsamaynaya tan iyo intaan warkaan mid ka xiga ku kulmi doona dhegaystayaal nabadgelyo